Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guryeynta Galmudug ayaa degmada Cadaado ku qabata tababarka habka manasinta mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha degmada Cadaado waxaana uu diiradda saarayaa in sare loo qaado xirfadaha waaxyaha kala gedisan ee degmada Cadaado si ay karti u yeeshaan manasinta mashaariicda qaybta ka ah mashruuca dowlad kaaba gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Derye Warsame oo tababarka furay ayaa xusay in fursad muhiim ah ay degmada u tahay inay ka faa'iidaystaan tababarkan oo jiheynaya mashaariicda dowlad kaab ee degmada Cadaado laga fuliyo
mashruucan la yidhahdo dowlad kaab galmudug marka la yidhaahdo degmada keliyaho uu ka socdaahi waa cadaado waxaan rajaynayaa isteebyo badan ayaa la soo maray agaasimayaal badan oo ka tirsan agaasimayaasha degmada ama dowladda hoose degmada cadaadana halkan ayaa maxaa tirahdaya tababaro iyo siminaaro ku saabsan brogramkaas iyo sidii loo fulina lagu qabtay maantay waxay joogtaa midkii ugu muhiimsanaa oo ah mudnaansiinta mashaariicda siday u kala mudan yihiin sidee loo kala hormarin doonaa awoodda waxaa la saarayaa agaasimaha howlaha guud ee degmadda ee dowladda hoose iyo agaasimaha qorsheynta maaliyadda saddexda agaasima ugu muhiimsan oo mashruucan hadda tababarkaani oo sida tooska ugu socdo maxaa yeelay qorsheynta iyo howlaha guud ayay ku saabsanaan doontaa kala horumarinta mashaariicdan iyo qaabka mudnaanta loo kala siin doono haddii alla idmo waxaan rabnaa inaan ka wada faa'iidsano dhammaanteen waxaana la rabaa tababarka waxa loo qaadanaya waxay tahay markii mashruuci yimaado markii ay timaado yaa mudnaanta leh markay timaado inaan lagu wareerina la rabaayo qofka asagoo overview ka haysta asagoo details fiican haysta asagoo oo tababar fiican haysta in la gaaraan rajaynayna haddii alla idmo sidoo kale agaasimaha guud wasaaradda howlaha guud ee dubuliska galmudug maxamed cabdi cilmi oo ka hadla tababarkan ayaa sheegay inay howlaha la qabanayo lagu saleeyo habka waafaqsan mashruuca dowladkaab iyadoo lagu eegayo dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha sinaanta bulshada iyo sidoo kale waafajinta qorshaha horumarinta qaranka iyo kan galmudugintaba wasaaradda howlaha guud dibudhiska iyo dowlad goboleedka galmudug waxaa sharaf weyn u ah inay idinkala soo qayb gasho tababarkan mudnaansiinta kaabayaasha dhaqaalaha waan isleeyahay wuxuu door muhiim u leeyahay horumarinta degmada sida aad ka warqabtaan mashruucii g b l j waxaa laga bedelay magacii baa laga bedelay oo waxaa loo guuriyey mashruuc la yidhaahdo dowlad kaab kaasoo wax badan ka qaban doona dowladaha hoose fursad weynna waxay u heshay dowladda hoose degmada cadaado inay ay kaalinta koowaad kaga gashay iyadoo mashaariicii hore ay hirgelisay mudnaan gaara lagu siiyey marka sharafay noo tahay inaan qayb haddana ka noqonno wasaaradda howlaha guud ee dowlisa galmudug ayaa waxay ka hulan tahay horumarinta tayada shaqaalaha dowladaha hoose ee maamulka galmudug taasoo meesha looga saarayo caqabadaha ku horguduban horumarinta degmooyinka galmudug iyo sidii kor lagu qaadi lahaa tayada shaqaalaha degmooyinka deegaanada galmudug